kadib markii ay kulan la yeesheen maamulka degmada cadaado guddiga abaaraha waxay warbixin ka dhagaysteen shaqooyinka ay soo qabteen iyo sida dadka ay abaartu saamaysay looga gurman lahaa inta uu socday kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa culimmada iyo ganacsatada degmada si ay iyaguna doorkooda ugu qaataan sidii dadka abaarta haysa gurmad loo gaarsiin lahaa guddiga ayaa maamulka u sheegay lacag ka badan laba-iyo toban kun oo bulshada laga soo aruuriyey iyo raashin la yaboohay gudoomiyaha gurmadka abaaraha degmada cadaado doctor ayuub cabdiqaadir ayaa sheegay in lacagaha iyo raashiinka la hayo la gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen si loo badbaadiyo bismillahi raxmaan raxiim markaad allah subxana watacaala ayaa ku mahadsan meeshaan isku kaankeena saakay dhammaan xubnihii guddiga gurmadka abaaraha ayaa meeshaan fadhiya saakay inta taaganna waa waxaa waay qeyb ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha waxaan rabaa inaan faahfaahin ka bixiyo shaqada socota ee guddiga gurmadka abaarahu ay wadaan ilaahay fadligiis shaqo culusaa socota saakay waxaan meeshan iskugu nimid shaqo shalay magaalada ka qabsoontay oo ilaahay noo qabadsiiyey oo dhammaan masaajidada magaalada ay nagu hogaamiyeen culummadii ahlubeledka ahaa dhammaantood ay nagu hogaamiyeen inaan kasoo aruurino dadkii kusoo tukaday jamaacooyinkii masaajidada kusoo tukaday dhaqaalo dhaqaalahaas masaajidkan kasoo aruurinay saaka akoonkeenna ku jira iyo dhaqaalihii kaletooda nooga yimid gabdhihii reer cadaado ee magaalada muqdisho isku darkoodii iyo wadartoodii guud waxay noqotay lacag saddex iyo toban kun oo dollar lacagtaas saddex iyo tobanka kuna ee akoonka guddiga gurmadka abaaraha ku jirta waxaan rabnaa annagoo ah guddiga gurmadka abaaraha inaan kusii shaqo bilowno shaqadiina waxaa dee waa ujeediinoo saddex iyo toban kun dad abaareysan oo biyo la-aan hayso oo cunno la-aan haydo oo bil rabadaan lagu jiro waxay ka qabata lama arko waxaan rabnaa walaalaha ganacsatada ah walaalaha deegaanka kasoo jeeda meel kastay joogaan inay ka qayb qaataan contributionkaas ama lacagtaas sadaqada ah ay baxsanayaan inay ka qayb qaataan waxaa hareeraheyga taagan culummadii magaalada cadaado ayagaa ku dari doona waxaa waaye kelimadii ku habooneed ee sadaqada la xiriirta hadduu ilaahay qadaro waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan culummada magaalada cadaado sida hagar la-aanta ah ay uga qayb qaateen masaajidadii shalay sadaqadii la bixinayo waxaan si nafurnimo ah ayay shalay uga qayb qaateen culummadu inay masaajida istaagaan ka yaboohaan lacagtii lacag fiican oo toban kun oo dollar gaarayda inay masaajida ka soo aruurto lacag ka badan koo iyo toban kun oo dollar masaajida ka soo aruurto wax sahlan ma ahayn one day laakiin waxaa hirgeliyey culummada ganacsatada odayaasha maamulkii degmada dhammaan bulshadii laga soo xulay ee guddiga gurmadka abaaraha loo diyaariyey oo shalay masaajidaas ka wada howlgashay oo iskaashatay ayaa waxay hirgeliyeen lacagtaas inaan maanta hayno akoonkeena ku jirto sida ugu dhaqsiyaha badanne waa uga howlgelina hadduu ilahi qadaro waxaa weli sii xoogaysan hayo saameynta abaarta ka jirta dalka taasi oo saamaysay dadka iyo dunyadaba